فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhow xawareysyada wakhtigan oo kalead kala socotaan raadiyaha alfurqaan caawa hadduu allaha qadaro barnaamijka qodobadan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah khasaare dhimashiyo dhaawac oo ka dhashay jaay ku soo dumay shaqaale ku howlanaa diyaarinta agabkii lagu dhisi lahaa masjid uu dhismihiisu ka socday degmada saakow ee jubbooyinka waraysiyo ayuuna la yeelanay qaar ka mida ehelada guddiga masjidka iyo dad kale ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan askar faransiis ah oo lagu dilay waddanka maali ee qaaradda afrika warar ku aadan cidda dilkooda ka dambaysay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa dhakhtar la sheegay inuu ku howlanaa helidda daawada cudurka koronavirus oo maraykanka lagu khaarijiyey caro ka dhalatay iyo saraakiisha ammaanka maraykanka oo war ka soo saaray ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee koronavirus dowladda kenya oo xayraad adag ku soo rogtay islamarkaana xaalad adag saartay xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya warar ku aadan dhibaatada ay la kulmayaan soomaalida halkaas degan ayaad barnaamijka kaga bogo doontaan maxaad ka taqaanaa maqaaxiyaha ka howlgala deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose kuwaas oo isku xilqaamay inay baahi tiraan baahiyaha loo qabo saxuurta iyo afurka warbixin aan idinkaga diyaarinaya qaar ka mida maqaaxiyahaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa waxaa barnaamijka inta uu socdo igala qaybgeli doona qaar ka mida wariyaasha alfurqaan uu diyaargarooba isagoo dhammaystiran بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waaga kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe saaka aroortii waxa uu jaay kula soo dumay shaqaale ku howlanaa dhisidda masjid uu dhismihiisu horey uga socday degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe shaqaalahan ayaa ku howlanaa sida ay jaay u geyn lahaayeen masjidkaas uu dhismihiisu socday waxaana meesha ku dhintay hal ruux iyadoona laba kale ay ku dhaawacmeen qofka meesha ku dhintay ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay aweys macalin aadan allah u naxariistee waxaa sidoo kale halkaas ku dhaawacmay laba qof oo ka mid ahaa dadkii ku howlanaa sida ay jaayigaas u gey lahaayeen masjidka uu dhismihiisu socday kuwaas hadda waxaa la sheegay in dhaawacyadoodu aana ahayn mid culus koox wariyaal ah oo ka tirsan warbaahinta alfurqaan ayaa waxay u suura gashay inay waraysi la yeeshaan qaar ka mid a ehelada dadkii ku waxyeeloobay halkaas iyagoona sidoo kale la kulmay injineerkii masjidka dib u dhisayey haddaba aynu ku horumarno qaar ka mid a ehelada dadkii halkaas ku waxyeeloobay waxaa waraysanaya wariye abubakar
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horey magacaa ku bilow aadan maya cusmaan maanta halkan maxaa ka dhaca wiil ani aan dhalay oo ku geeriyooday soo gaariweeda oo rajaay wadanay yaa ku dhantay yaa ka soo dintay goormay dhacday dhacdadan dhacdan waa ka salaad markii la tukaday halka saxiraab meelaheed laba qofoo waxaa la gaaray oo keligaasa dhintaanta xaas muu lahaa isaga maya haas ma lahayn maanta janaasada dad aad u badan ayaa ka soo qayb galay maxaa u sababa waxaa u soo janaasadaas darteeda dadka marka maxay isugu yimaadeen waxaa isku yahay wiilkii dhintay oo amar ilaahay ku dhintay oo amar ilaahay ku dhintay oo gowraha la geenay darteeda jayga uu qoday halkeeba u waday masaajidka masaajidka alxudaa weedi asig keligiis miyaa dhasha mase carruur kale way kuu joogaan caruur kale ay joogaan oo dad yaryar ah bismi illahi raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal slam runtii maanta meesha waxaa ku dhacay qiso ee saaka subaxii laba sac markay ahayd oo nin dad ka mida dadka jaayida qoda oo magaalada degan ayaa oo u shaqaynayeen masaajidka alhuda ee degmada nasaakow ayaa waxaa qabsatay arrin oo qadar ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ku soo dumay car ay meel jaay ay ku soo qadayeen baa ku soo dumay adiga hal qofna meesha ayuu ku geeriyooday labana meesha waa ku dhaawacantay hadda ilaa hadda isbitaalka ay yaalaan qofka dhintay magaciisa qofka dhintay waxaa la yidhahda aways macalin aadan
intee ka dhacda waa meesha jaayga lagu qado oo degmada saako oo duleedka magaalada anigoo ah markana mid ka mid a guddiga masaajidka oo aan ka hadlayo magaca guddiga dhismaha masaajidka alhuda waxaan u taxsiinaynaa guud ahaan ehelkii uu ka geeriyooday walaalkaasi aways macalin aadan runtii waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhad walahu maa acdaa wakullu shayin cindahu biajalin musamna falitasbiruu waltaxtasibuu baan leenahay qofkas geeridu waa xaq markan ayagana sabr jamiil ilaah ka siiyo waan u tacsiinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala masiibadu maanta ku dhacday ilaahay ha ka ajarsho subxaana wa tacaala bedel khayr qaban ilaahay ha u geliyo ilaahay subxaana wa tacaala isagana waxaan leenahay qabrigiisa ilaahay ha u waasic yeelo oo ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa ilaahay ha siiyo cadaabka ilaahay ha ka badbaadiyo subxaana wa tacaala dadka dhaawacmay iyagana xaaladooda ka waran ee dadka dhaawacmay isbitaalka la geeyey hadda xaaladoodii mid wuu fiicay alxamdulilah adiga mid baa xaaladiisa daran isagana waxaan leenahay dadka kuwa dhaawacmay ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo hadda isbitaalka lagu daaweynaya insha allahu tacaala ilaahay ha caafiyo dhismaha masjidka halkee bay marayaan Ee, runtii dhismaha masaajidka alhuda meel fiican buu masaajidka noo marayaa haatan asaaskii biyantaarkii oo meeshii waxa waaye hoose ayaa si fiican carbuuxiskia la marayaa si fiican baa godadkii hoose waa lasoo shubay shubkii hoose ayaa hadda ku jirnaa Ee, runtii masaajidka ee, alhuda maanta haddaan nahay reesaakow iyo guud ahaan ee, dadka soomaaliyeed oo codkayga i maqli doono way dhegaysan doonaan runtii waxaan leenahay masaajidkaas maanta wuxuu u baahan yahay waxaa waaye gacan iyo xoog iyo wuxuu u baahan yahay fikir iyo maskax iyo dadaal badan iyo lacag fara badan run- runtii lacagtii oo loo talagelay masaajidka ugu yaraan boqol iyo maazaada kun bu waaye inta hadda ka gudi ahaan aan gacanteena akoonta ku dhacdayna waa lacag konton kuna ku dhowaad ah laakiin waxaan leenahay dadka muslimiinta guud ahaan dadkaan ku tashanayn waa muslimiinta jeebahoodii weeyaan waxaan muslimiinta ka codsanaynaa dal iyo dibid meel kasta ay naga dhegaysanayaan in dhismaha masaajidka alhuda ay nagala qayb qaataan oo waxaa waaye wax kasta ay heli karaan ay nagu soo tuuraan masaajid wuxuu leeyahay number ee, waxaa waaye akoon buu leeyahay adiga numberkan lala soo xiriiri karo masaajidka waa furaha waa shan konton iyo todobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan furaha masaajidka oo waxaa waaye nin kastaba wixii heli karo kusoo tuuri karo waa furaha waa lix konton iyo todobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan runtii masaajidka maanta waxaa waaye aad iyo aad buu wuxuu u taban yahay lacag leanna lacag dare aad u jirto ninkii injineerkana wuu nala joogaa dhismahana si howli ah ee uu socota insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran masaajidka hadda mayaa la bilaabay mase horeyba u dhisnayo waa la dumiyey masaajidka runtii waa masaajid hore u dhisnaa waay oo la dumiyey waa masjid liirad alhuda oo magaalada ku yaala hoteelkii alqudus hor- soo horjeediska ku yaala waa masaajid caan ah hore waa u yar- ku dhowaad wuxuu dhisnaa soddon sino waxaa la arkay markii aan- waxaan qiimeynay masaajidkii wuu yaraaday markana wuxuu u baahday masaajidka in la ba- la weyneeyo markaas kadib waxaan ku tashanay in masaajidka aan dumino aslaba haddana waan duminay alxamdulilah masaajidka dhirigiis waxaan ka dhignay soddon mitir iyo gudihiisana waxaa waye labaatan mitir ku dhowaad oo dabaqateen aan ka rabna ma aha dabaq keliya hoose waxaan ka rabnaa labo dabaqa xataa aan ka rabnaa masaajidka insha allahu tacaala masaajid oo weli weligiis dhisnaa waaye ma ahan mid cusub haddana insha allahu tacaala hawshiis way socotaa wajazaakum allahu khayran anoo magacaabay ahraw salafi maftaax Een, dhammaan muslimiinta maybaan sheegay meelwalba roogaan gaar ahaan degmada saakow ini iyo insha allahu tacaala masaajidka alhudda dhismaha ku socda lan walba wali tabartiis eh ini masaajidkaasay geli lanka shamiindo sheeno koro shamiindada sheena masaajidka geli lanka shiid sheeno koro shiidaga sheena masaajidka geli lanki beeso dhiibi koro beesada dhiiba Een, lanki deheb haayo dehebka dhiiba masaajidkaasay gallada insha allahu tacaala ee kii oo maalin qobne ilaahay maallaan weelin maybal kufaday shiido binaanka laka teegi Een, isku rogaa teegi inuu isu daldalo garabdii ka qaado masaajidka jeeyo Een, hoogshay geli insha allahu tacaala dadweynaha dhammaantiyo muslimiinta ee asaasaan sheegana kii meelkala roogona inay wali usaxaay yacni kunka doolar lamada kun shanta boqol doolar tumunka doolar labaatanka wali usahalo kora dhanki meelkala jara inuu is masaajidkaasaan dhiibad insha allahu tacaala kii waddanka roogona saas oo kale kii neef erina dhiibi karo oo masaajidka gallado karo kii loorka masgeeda ilanki masge qabo masgeeda dhiibi karo kii doorahayon haadmaan walwiinleyo wallaytaraas dhammaada doora sadiida doora haliinka diiga walla diido ma jiro insha allahu tacaala dadka may ka boorayaan muslimiinta reer saakow iyo nawaaxisha tuulooyinka ini masaajidkaasay dhismada ku socota insha allahu tacaala maalsho iyo galladan ilaa maybo aakhari lanjeeda aakhari ku horeeyan walwalba iyo dhiibadan insha allahu tacaala laakiin walbon hayne masaakin ana garab iyo inuu shiidaa ka daldalo fuundiyaalka meelo dhisaayan andhawaay insha allahu tacaala dhammaantiin muslimiinta saasa ka booriye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib waxaa warbaahinta alfurqaan la hadlay injineerkii ku howlanaa dibudhiska masjidka alhuda kaasoo lagu magacaabo cabdi cusmaan xaaladda guud ee masjidka ayuu ka warami doonaa bismillaah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu caleyh wasalam wabacda alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale aan la soo koobi karin kow iyo laba iyo saddex midna aan ahayn na soo waafajiyey masaajidkan weyn aadka u wanaagsan magaciisa la yidhahda alhudaa kuna yaalla saakow masaajidkaasoo aad iyo aad muslimiin badan kaga qayb qaadanayaan dhismihiisa anigana aan ka ahay injineerkii injineer cabdi cusmaan alxamdulilah masaajidka waa sidaan hadda idiin muuqato aad arkaysaan ka soo bilownay dumiskiisii muslimiina horey usii dumisay dhismihiisa aan ka soo bilownay dhulka hoose masaajidka waa dabaq sida aan ku rajoweynahay oo qaluubteedana ay ku weyntahay ilaahay noo aqbale heshiiskaynna oo haddeertaan bilaawgiisa waa halbayaana laakiin muslimiinta meeshaan joogta iyo inta kaloo muslimiinoo u heelaysan dal iyo dibidba waxay jecel yihiin ilaa iyo saddex iyo afar biyaano ila la gaarsiiyo laakiin midda inoogu horrayso waa hal biyaano cabirkiisa masaajidka waa soddon balaas shan iyo toban wuxuu yeelo doonaa iskaallo laba ah qol la raba inaad kitaabadii iyo xafiis ahaan asaga loogu dhigo dhisma'aantiisana sida ugu qurxad badan ugu tayada wanaagsan ugu wanaagsan ayaan rajaynaynaa inuu noqdo hadduu ilaahay idmo kulle islaamka na dhagaysanayo iyo muslimiinta na dhagaysanayo aad u danaynaa masaajidkaan alhuda waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan wax laga qayb qaato asaga ayaa u wanaagsan wasalaamu calaykum raxmatullah ka lacagta hadda ku baxday iyo waxa uu u baahan yahay ka waran wallaahi qarash badan ayaa masaajidkan ku baxaaya ilaahay mooye cid kaloo hadda u maqanna aysan jirin islaam badanoo u taagan way jirtaa imaashadaydii koowaad fadhigii koowaad halkaas loogu martiqaaday waxa laga sheegay lacag maanta aan loo babacdhigi karo ma aha qarashka ku baxaaya masaajidkan biyaanadan koowaad kaligeed waxaa lagu caddeeyey boqol iyo toddobaatan kun doolarka maraykanka ah ha ahaatee qarashka loo haayana markaas meesha lagu caddeeyey waxaaday labaatan iyo shan soddon waxyaala gaaraaya meeqaa dhiman waa marka ilaa iyo haddana waxaa soo aruura wax yaroo iska gaaban intaasna waa islaamkii oo badanaan baan ka warqabin ilaa warbixinta hadduu u horrayso injineerka laga qaadaba waa kow wayna dhici doontaa in badan in badan oon warbixintaasna aan soo tagi doonno siday wax noo soo galaan intaan markaas u hayno intii naga baxday intaasba maaragtay aan tagi doonno qalab badan ayuu masaajidkan u baahan yahay maqnaashadaydii aniga intaan ka maqnaa in badana laysoo waco qalabkiisa wax laga weydiyey ilaahaysa ima waafajinin ina qalabkiisa juusta aan u soo gudbiyo markaan imaanay qalabkiisa laftirkiisa ma dhammaystirna hadda barta uu taagan yahay ood arkaysaan qalabkiisa ma dhammaystirna wuu dhiman yahay qarashkaas hadda aan soo sheegay qaar way baxeen qaar shaqaalay ku baxeen ilaa iyo hadda muslimiin badan oo ballanqaad badan samaysa way jiraan akoonka kolley waa la soo gudbiyey oo idaacadda alfurqaan in badan in badan khayr badan allah u jiseeya wiilasheedan u heelan inay islaamka iyo masaajidaha iyo diinta iyo jihaadka iyo waxoo dhanba inay u shaqeeyaan u heelaysan khayr badan allah u jiseeye way idiin soo gudbi doonaan qarashyadooda waxaasoo dhan insha allah hadduu ilaahay idmo
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan kuu sii dhownahay waxaan idiin soo wadnaa wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus iyo sidoo kale dhakhtar ku howlanaa helidda daawo uu sheegay inuu kaga hortegayo cudurka coronavirus oo lagu khaarijiyey dalka maraykanka qodobadaas ayaa idinku soo maqan balse markaan ayna aadno dhanka iyo waddanka maali wararka ka imaanaya dalka maali ee dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa ku waramaya in ciidamada jamaacadda nasratul islaam walmuslimiin ay fuliyeen silsilada weeraro oo xooggan kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada shisheeye ee faransiiska iyo sidoo kale kuwa xukuumadda maali weerar ka dhacay qaybo ka mida gobolka kidhaal ee waqooyiga dalka maali ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo faransiis ah oo qayb ka ah shisheeyaha duulaanka ku jooga waddankaas weerarka ayaa wuxuu ahaa kamiin qorshaysanna oo ay dhigeen ciidamada nusratul islaam walmuslimiin waxaana ku soo dhacay kolonyo ciidamo faransiis ah kuwaasoo jab xooggan la gaarsiiyey war ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxay ku sheegtay in kamiinkaas ay ku gubtay ugu yaraan afar gaari oo noocyada gaashaaman ah ayna ku dishay tiro askar faransiis ah dowladda faransiiska war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerar ka dhacay maali looga dilay askar ka mid ah ciidamadeeda waxaana horey warbaahinta reer galbeedka qaarkood ay xaqiijiyeen in sarkaal faransiis ah uu ka mid yahay askarta lagu dilay maali nusratul islaam walmuslimiin waxay kaloo weeraro ku qaadeen bar ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xukuumadda maali kuwaas oo ku yaala gobolka seego ee waddankaas howlgallada malatari oo ay fulinayso jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa aad u sii xoogaystay sannadihii ugu dambeeyey waxaana reer galbeedka ay ku tilmaamayaan nusratul islaam walmuslimiin inay ka mid tahay jamacaadka ugu firfircoon ee ka tirsan alqaacida kana howlgallo qaaradda afrika
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa tahay dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka weli waan kusii dhownahay oo bartamaha barnaamijka ma aanan gaarin waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin dowladda kenya oo xaalad adag ku soo rogtay islamarkaana xayiraad saartay soomaalida degan xaafadda islii magaalada nairobi ee dalka kenya iyo sidoo kale qodobo uu ka mid yahay maqaaxyo ka dhisan deegaanka kuunya barow oo isku howlay sidii ay u haqabtiri lahaayeen baahiyaha ku aadan helidda afurka iyo saxuurta warbixin ku aadan ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno dhanka iyo waddanka maraykanka dhakhtar la sheegay inuu ku howlanaa helida daawo cudurka korona looga hortegi lahaa ayaa maraykanka lagu khaarijiyey saraakiisha ammaanka ee waddanka maraykanka ayaa xaqiijiyey geerida khabiir caafimaad oo ay sheegeen kaasoo magaciisa ahaa bing liu waxaana la sheegay in dhakhtarkan uu ku howlanaa sidii uu heli lahaa cudurka coronavirus daawadii looga hortegi lahaa bing liu ayaa jaamacadda pittsburg u qaabilsanaa baaritaanada dhanka dawooyinka waxaana meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala ruus towshib jaamacaddii uu ka tirsanaa oo ka tacsiyeysay ayaa waxa ay sheegtay in dhakhtarkan oo ahaa cilmi baare heer sare ah wax badan ka oga sayniska waxa ay ku sheegaan saraakiisha ammaanka ee waddanka maraykanka ayaa hadalay soo saareen waxay ku sheegeen in ninkan la dilay iyaguna sheegay inay baaritaan adag ku samayn doonaan sababta ka dambeysay dilkiisa dilka loo geystay dhakhtarkan ayaa si aadaha looga hadalhayaa waddanka maraykanka cambaareen badan oo ku aadan ayayna la kulmayaan saraakiisha ammaanka ee waddanka maraykanka waxaana waddanka maraykanka muuqata inuu quus ka taagan yahay helidda daawada cudurka coronavirus iyadoona dhimashadu way aad u sii korortay wararkii ugu dambeeyey ee cudurka corona waxaa inoo soo jeedinaya weriye maxamed daahir ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا waa taacad samad aad baad u mahadsan tahay waxaan wax ka eegi doonnaa wararka ku saabsan cudurka korona iyo sida warbaahintu ay kaga hadlayaan waana soo koobaynaa cabdisamadow cudurka in ka badan saddex milyan oo ruux ayuu ku dhacay laba boqol lixdan iyo kow kun oo ruuxna waa ay u dhinteen cudurka waxaan ku hormaraynaa maraykanka oo alaaba ugu horeeya liisaska lasoo bandhigo maraykanka afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay korona waxaa ugu dhintay laba kun boqol afartan iyo afar ruux sida ay sheegtay jaamacad isku howsha diiwaangelinta dadka cudurka uu ku soo ridanayo gudaha dalkaasi maraykanka wadarta guud dadka cudurka u dhintayna waxa ay maraysaa toddobaatan iyo laba kun siddeed boqol lixdan iyo toddoba ruux gudaha isbeyn waxaa cudurka maanta ugu dhintay laba boqol afartan iyo afar ruux si guud wadarta dadka isbeyn cudurka ugu dhintayna waxa ay gaarayaan labaatan iyo shan kun siddeed boqol konton iyo toddoba ruux talyaaniga maanta waxaa cudurka ugu dhintay saddex boqol lixdan iyo sagaal ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay labaatan iyo sagaal kun lix boqol siddeetan iyo afar ruux ingiriiska waxaa maanta cudurka ugu dhintay lix boqol afartan iyo sagaal ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa weeye soddon kun toddobaatan iyo lix ruux maanta oo keliya ingiriiska waxa uu cudurka ku dhacay lix kun boqol kow iyo toban ruux ruushka maanta waxaa cudurka ugu dhintay siddeetan iyo lix ruux wadarta guud dhimashada gudaha ruushkana waxa ay gaartay kun shan boqol soddon iyo toddoba ruux maanta oo keliya gudaha ruushka cudurka waxa uu ku dhacay toban kun shan boqol konton iyo sagaal ruux waxaana ka mid ah dadka cudurka uu ku dhacay wasiirka thaqaafada dowladda ruushka turkiga dhimashada maanta ay soo sheegeen waa lixdan iyo afar ruux baraaziil waxa ay soo sheegtay afartan iyo shan ruux iiraanna waxa ay soo sheegtay toddobaatan iyo saddex ruux indiya waxa ay soo sheegtay toddobaatan iyo shan ruux beljum maantana waxa ay soo wariyeen dhimashada saddex boqol labaatan iyo saddex ruux netherland soddon iyo lix ruux ayay soo warisay sacuudiguna waxa ay soo sheegeen sagaal ruux bortuqal shan iyo toban ruux ayay soo wariyeen mexico waa laba boqol soddon iyo lix ruux swedhenna waxaa cudurka ugu dhintay siddeetan iyo todoba ruux jili lix ruux bakistan laba iyo toban ruux ireland soddon iyo lix ruux singabur laba ruux austria laba ruux boland toddobiyo toban ruux romaniya toddobiyo toban ruux ukrain kow iyo toban ruux wararkii la xiriir karonana waa naga inta الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan weli qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan dowladda kenya ayaa waxa ay xayiraad ku soo rogtay dadweynaha degan xaafadda islii magaalada nairobi ee dalka kenya wasiirka caafimaadka ee dalka kenya ayaa xayiraad ku soo rogay xaafadda islii ee magaalada nairobi iyo sidoo kale xaafado la sheegay inay ka tirsan tahay magaalada mombasa xayiraada adag oo ay dowladda kenya ku soo rogtay dadweynaha u badan soomaalida ee degan xaafadda islii ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay si aada dhakhaatiir ka socda waddanka kenya ay ugu sugnaayeen xaafadan iyagoona sheegay inay heleen kiisas cusub oo ku aadan cudurka coronavirus walow dadka ugu badan ee cudurkan looga helay gudaha xaafadan ay ahaayeen dad kenyaati ah dowladda kenya ayaa ka mid a waddamada dhaca qaaradda afrika ee la daalaadhacaya cudurka coronavirus waxaana maalmihii lasoo dhaafay dowladda kenya ay si xiriir ah u baahinaysay in kiisas cusub oo ku aadan cudurka covid nteen ay ka heleen gudaha waddankooda waxaana ugu badan magaalooyinka laga helay cudurka coronavirus magaalada nairobi ee caasimada u ah waddankaas فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin uu wariye muudey inooga diyaariyey maqaayado ku yaala deegaanka kuunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose oo ku hoolan islamarkaana isku xilqaamay sidii ay u haqabtir lahaayeen baahiyaha ku aadan afurka iyo saxuurta sidii ay u heli lahaayeen macaamiishooda
تسحروا فإن في السحور بركة
suxuurtu waxaa ku jira barako sida uu sheegay rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waxaana wakhtigooda ku egyahay aadaanka labaad ee salaada fajarka marka uu dhaco شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه shareecada islaamka waxay dhiirigelisay in dadka soomaya ay saxuurtaan lana dibdhigo qofka soomayana waxa uu ka helaa ajar iyo awood uu maalintaasi ku soomo deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka furan maqaayado dhowr ah oo sameeya suxuurta waxaana u kuurgalnay in aan wax ka ogaano maqaayadahaas qutulwadani waa maqaayad ku taalla kunyabarow milkiilaheeda waxa uu caan ku yahay dhannaan waxaan kala sheekaystay howlihiisa shaqo ee ka hor inta la gaarin ramadaanka insha allahu tacaala awalda maqaayadeyda marka hore waxay qaban jirtay waxay ku caan bahay wadaniga waxaan kadhi jiray qamadigii masagadii digirtii iyo soortii ayaan kadhi jiray oo ah ilaa laga bilaabo subaxdii ilaa laga gaaro habeenkii oon runtii macnaha markay dhibaato aan kari jiray qamadigii dadkanu macnaha waxay u dad cuna macnaha qamadigii iyo masagada oon caano ugu daro iyo qaar cawro diirta qaarna waan isugu daro labadaba nuuc waan isugu daraa soortii kama bareen oon samayn jiray iyo caanaheedii oon habeenkii iyo maalintii labadaba laga heli jiray labada waqti intaa ayaan macnaha soonka ka hor samayn jiray sidoo kale milkiilaha qutulwadani wuxuu ka hadlay in bisha ramadaan uu go'aansaday in uu xiro maqaayadda laakiin codsi kaga yimid macaamiishiisa uu uga laabtay go'aankaas uuna hadda sameeyo afar iyo suxuur intaba hadda bisha ramadaan wallaahi aniga waxaan doonay bisha ramadaan inaan iska nasto oo bilcbaadi ay tahay haddana macaamiisha igu taxlad awgeed ayaa macnaha codsi ii soo jeediyey oo ah inaan maqaayadda aanan ka xirin oan u sameeyo saxuurtii iyo afar gaaban ay kula taliyeen markii aan cabaar ondarsana waxaan go'aansaday inaan ragga macaamiisha ah aan ilaalisho kastamka marka hadda oo la gaaro bisha ramadaan waxaan sameeyaa maadaama inaa bil ramadaan afurka waxaan sameeyaa shaahi bariiski iyo hilib suqaara ayaan sameeyaa iyo sugadiisi ayaan sameeyaa waxaana waan sameeyaa soortii oo nagu tago saxuurta oo laga bilaabo taraawiixda markii laga soo baxo ilaa laga gaarayo kow iyo tobanka lixda kow iyo tobanka habeenimo runtii waa ay qaataan dadna waxay ku qaataan kuleyso ay ku qaataan oo ay soo gateen si ay macnaha igu suxuurtaan caanihiina waa laga qaataa marka baaraka allaahu fiikum macaamiisha sidaas ayaan ugu talagalay maadaama bishii ramadaan la gaaray suxuurtiina macnaha aad أوله رحمة تبنى لله مغفرة الله بأوسطه لبنى بحماه آخره العتق من النار إن شاء الله إن شاء الله qutulwadani oo keliya ma ahan maqaayadaha suxuurta sameeya ee ku yaala kunyobaru xaadiya xasan xirsi waa haweeney leh maqaayad lagu kariyo cuntooyinka kala duwan waxaan weydiiyey shaqada maqaayadda ka hor ramadaanka iyo hadda lagu jiro bisha ramadaan macaamiishaadii maxaad u samayn jirtay aniga magacayga ah xadiye xasan xirsi maqaayadan quraac baa samey jiray canjeele iyo hilib baan sameeyaa qadadii baasto iyo bariis baan karayaa habeenkii cashada soor iyo caano ayaa samey jiray dadka macaamiishaydaa markii rabadaanka la gaarayna afur baan u samey jiray afurka waxawaaye hadba waxii liiga dalbada waaye waxaan karanaa shaah qaxwo baan karanayaa casho fudud baasto iyo bariis yar waa karanayaa hilib ninkii dalbadana waa siinayaa saxuurtana soor iyo caano geel dad iska masaafur ahoo masaakiin haddee noo yimaa waxba haysanna waan soo dhaweeyaa markaan soo dhaweeyaa afurkiisa baan siiyaa waxa markaas aan hayaan siiyaa
markii ramadaanka ee la galay iyo markii ramadaanka aan ahayn dhaqaalahaagu bal ka waran xagguu buu marayaa dhaqaalahayga maasha allah waxawaaye markii rabadaanka ee tahay waxawaaye horta dadkii waa iska yaryaha oo habeenkii xoogaay macaabiishayda ahaay oo iga codsadeen oo yidhaahdeen annaga macaabiil baan kuu aheynay waxaan kaa rabnaa inaa afur noo samayso anna waayi hayaan dhahay tobanka saac meeshii lagu gaaro dab baan u shidaa shaah baan kariyaa qaxwo baan sameeyaa aan u kariyaa casho fudud xoogaay baastaa xoogaay bariis baan u kariyaa xoogaay hilib baan sameeyaa saxuurtana soortooda iyo caanahooda waxawaaye markii oo intii rabadaanka hortiisa waxawaaye markaas maalintiiyaaba boobalaheeda heer baadiyaha aniga seenbere horta heer baadiyaha ii badan dadka baadiyaha ka yimaado ayaan ka ganacsadaa aniga dadka heer magaalka iima badno laakiin reer baadiyaha markaas saa'id waay canjeeladay cunayaan bariiskay cunayaan baastaday cunayaan shaahigoo saa'id loo cabaayo laakiin rabadaanka waxawaaye maasha allah waay dadku waa iska yaryahay habeenkii ilaa afar saac tobanka saac afura labaiyo tobankaaba afurka bilaabanaa mogtahay ilaa afar saac soortaasaan bixiyaa inta badan ma dadka deegaanka ku yimaado mise dad kale aan deegaanka ahayn maya maya dadka deegaanka iima yimaado dadka kale ayaa ii yimaadaan dadka kaleetaa ii yimaada ma deegaanka maya dadkaas ayaa ka iibsado ha dadkaas ayaa iga iibsada dadka deegaanka waxaa ilaama guryahooda ay degan yihiin meeshaan afurkooda doonanaysa xuurtooda looga diyaarina laakiin dadkan kaleeta ayaa ii yimaado ha Een, shaqadan markii aad fiiriso een, goorma bilowda adiga
wallaahi aniga shaqadan ma dhaweyna muddo labaatan sano maqaaxidan waa ka shaqeynaa labaatan sano waa ii furantaa
waa gartay een, labaatan sano dee intaad ee, aad ee, maqaayad aad ka shaqaynaysay dhaqaalo intiiba hadda la dhihi karaa oo aad ka gaartay alxamdulilaahi horta dhaqaalo oo haddaan anaga alxamdulilah waa iska dhaqannahay waa inta nagu filan waa iska haysanaa anaga dhaqaalo haddii ii fuul ahoo hadda ii baxsan mabahay laakiin inta nagu filan alxamdulilaahi waa nagu filan karintan een, adigu yaa kugu dhiirigeliyey een, barashadiisi barashadiisa waxaa waaye aniga daruuftayda ayaa igu dhiirigelisay ciyaaley baan ahaay ciyaalkeyga baan kusoo korsaday ciyaal yaryar aan ahay xoolana ma iska haysanin xooggeyga maqaaxideeda waa ii furneed shaacigaasaa karsanaa canjeeladaas ilmahayga dugsileey ahaayeen hadda rag waaweyn waaye oo hadda reer leh maqaaxidana lagu soo wixii hadda aan leenahay hataa aryar hataa waa iska leenaho aniga maqaaxida aan ka tabcaday oo duurkan haddaba ii joogo alxamdulilah waa ku dhaqana cid wax kale hadda oo igu igu difaacdiyo amba xoolo isiisa amba isii aan dhahana ma jirto xooggeygaas maqaaxideeda iska biibiyeysa kirilla igama qaato anaa iskale intaasaa ku soo xamaalina haddana qof weyn oo konton iyo lix sanaa ku jira intaas maqaaxidaasaan dhex jooga ramadaan waa bil qayraysan oo cibaado waana marti wanaagsan oo sannadkiiba mar uu soo gasha muslimiinta allahna waxaan weydiisanaynaa in uu naga dhigo kuwa ka faa'iidaysta ummadda muslimka ahna uu ka dulqaado dhibaatooyinka ay ugu horeeyaan shisheeyaha القلب لآياتك يهفو يهفو ليوم لقاء يا صائم أبشر بالجنة بالجنة أبشر بمنى طهر أترانك بالصوم طهر أترانك بالصوم طهر أترانك بالصوم
intaas ayaan caawa barnaamijka ku soo gebagabeynaynaa kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh